الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن maleesiya waa mid ka mid ah dalalka dhaca koonfurbari qaaradda aasiya waxa uu dalkan ku fadhiyaa masaaxo ahaan saddex boqol iyo soddon kilomitiro iskuweer ah gobollo ahaanna waxa uu dalkan ka kooban yahay ilaa saddex iyo toban gobol caasimadda dalka waa kuwalambuur dadka ku nool tiro ahaanna waxaa lagu qiyaasaa soddon iyo afar dhibic shan milyan oo ruux waxa uu sohdin la wadaagaa waddamo ay ka mid yihiin singabuur indunuusiya tailan iyo saldanadda boronai dalkan wuxuu ka mid ahaa waddamada ballaaran ee caalamka islaamka ee ay soo gumaysteen reer galbeedka gaar ahaan dowladda ingiriiska kun sagaal boqol konton iyo toddobadii ayuu dalkan xornimo ku sheeg ka qaatay ingiriiska waxaana markaasi maleesiya ku midoobay waddamo uu ka mid yahay singabuur inkastoo markii dambe uu ka go'ay uuna noqday dal madax bannaan ka hor ingiriiska waxaa dalka maleesiya iyo si guud waddamada isku goobta dhacaan soo gumaystay burtuqiiska kaasoo zamankii lasoo dhaafay hogaaminayey xamalaadkii saliibiyadda ee lagu soo qaaday caalamka islaamka waxaana ugu dambeeyey holan oo iyaduna kala wareegtay gumaystihii ka horreeyey ee boqortooyadii ingiriiska dalkan dhaca badweynta hindiya waxaa lagu sheegaa inuu ka mid yahay dalalka ugu dadka badan caalamka islaamka inkastoo dad diimo kala duwan oo baadil ah haysta ku nool yihiin haddana nisbada ugu badan ee waddankan sida ay tirakoobyada rasmiga ah tilmaamayaan waa dad muslimiin ah waxayna tiradoodu gaaraysaa lixdan boqolkiiba guud ahaan dadka maleesiya ku nool haddii aan ka hadalno xilliga uu islaam ku gaaray maleesiya waxay kutubta taariikhdu tilmaamayaan inay ahayd qarnigii toddobaad ee hijiriyada inkastoo aan si rasmi ah loo xadidi karin sannadka uu islaamku sida aadka ah ugu faafay dhulkan qaabka uu islaamku ku gaaray maleesiya iyo dalalka la midka ah waa ganacsiga jasiiradaha dalkaasi ayaana waxaa safarro ganacsi ku tegi jiray dad muslimiin ah kuwaasoo dhanka kale faafin jiray diinta islaamka dhaqankooda suuban ee ka tarjumaya caqiidada ay xambaarsan yihiin ayaa dad badan u soo jiidi jiray inay qaataan diinta islaamka sannadkii lix boqol toddobaatan iyo lixdii hijiriyada ayaana waxaa islaamay boqorkii jasiiradda malaaqa ee maleesiya isagoo la baxay moxamed shaah waxaa diinta islaam ka gaarsiiyey ganacsato muslimiin ah oo ka tegay magaalada jiddah ee dhulka najdi oo ka tirsan sacuudiga shacabkii uu maamulayey ayaa iyaguna qaatay islaamnimada sidaasi ayaana waxaa maleesiya uga hana qaaday dowladdii ugu horraysay oo islaam ah islamarkaana faafisa diinta islaamka
طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات